dhinaca kale iyada oo lagu guda jiro xuska maalmaha xorriyadda oo ku soo aaday xili ay dib u bilowdeen wadahadaladii ka dhexeeya dowladda soomaaliya iyo somalilan ayaa wariyaheena sagal mustafa waxa ay mikrofonka la dhex qaaday qaar ka tirsan dhallinyarada iyagoo ku nool magaalada hargeysa oo ay weydiisay aragtiyahooda ku aadan wadahadallada labada dhinac iyo qodobka isu socodka iyo isdhexgalka bulshada ee labada dhinac magacaygu huseen maxamed muuse haye saxiib sidaad u aragtaa isdhexgalka bulshada iyo dhallinyarada ee somalilan iyo soomaaliya dee ma xuma dhallinyarada somalilan iyo soomaaliya inay isla ciyaaraan amba kubadda kubaddooda ay wada wadaagaan laakiin dee wixii dhibaata iyo wixii qalalaasa haddaan iskula iman oon ogolnay wadagashinka dhallinyaraha waa hagaag waad soo dhaweynaysaa aa waan soo dhaweynaa magacaygu waa mabruuq axmed aadan waan ku soo dhawahay waxagaag sideed u aragtaa isdhexgalka bulshada iyo dhallinyarta somalilan iyo soomaaliya arta wallaahi waa ray aada u wanaagsan waana soo dhaweynayo dee maadaama ay tahay dee dhalinyartii baalkii waddanka labada darba soomaaliya somalilan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa dee waxaan rajayna in kubi qurux badan labada darba soo bandhigaan insha allah maxau faa'iido leeyahay baad is leedahay haddii ay bulshadu isdhex galaan diyaarta wallaahi faa'iidooyin baarta leedaho dee maadaama aan dee walaalaar isdhexgelino oan dee wax dhibaato aan jirin iyo wax khallaas waxaasnaa markoodi marlaad baan soo dhaweynaa kusoo dhawow idaacadda v o e sideed u aragtaa isdhexgalka bulshada ee somalilan iyo soomaaliya wallaahi asalaamu calaykum aniga aaminaa laydhaha walaa waxaan u arkaa dad walaalaa ayaynu nahay laba wadano jaar aynu nahay haddii aanu wax dhibaatay wax qalalaas jiri anugu haaban aynu aaminsanaynin horumarnagaarsin aynu ictiraafi lahaa haddaynu isdhex galno bismillahi raxmaan raxiim walaal magacaygu waa cabdicasiis maxamed waxaan joogaa magaalada hargeysa sports wuxuu ka mid yahay waxyaalaha aan xuduudka lahayn oo meel kasta laisku talaba qaarad ku qaarad marka waa in dadku isdhex galaan oo sportska laisdhex galo runtii waxa weeyaan waxay ka mid tahay waxyaalaha dee magaranaysaa horumarka marka waa waan soo dhaweynayaa in dee magaranaysaa sportska unu xad lahayn oo laisdhex geli karo xagga sportska marka taa waan soo dhaweynayaa runtii bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiqaadir kacase gaar ahaan aan hargeysa magacayguna cabdiqaadir culiseed waa hagaag sidoo aragtaa qodobkaasi isdhexgalka bulshada ee labada dhinac ee somalilan iyo soomaaliya wallahi qodobkaan waxaan arkaa inuu qodob khaldan yahay sababtoo ah de ciyaartooyo badanoo somalilan waxay tegeen muqdisho soomaaliya kusoo ciyaareen liiga eeda markaa wasaaraddu way ganaaxday sooma geli karaan bay idhahdeen ciyaartooyo hore safar lagu xidhay markaa hadday madaxda iyagu qodobkan keenaan iyaga laftooda dacwad kusoo ogeynaa waayo sababta oo ah iyaga hadda qarannimadii ku ciyaaraya maadaama ay iyagu markii hore ma yidhahdeen ma tegi kartaan markaa nimankaa saxaa waxaa lahaa iyagaan maxkamad la tiigsan sababtoo ah iyaga qarnimadii hoos u dhigayba bismillahi raxmaan raxiim magaciigu waa cabdishakuur maxamed ciise oo ku magaca dheer dhukaashi sideed u aragtaa qodobka isdhexgalka bulshada ee somalilan iyo soomaaliya waxaan u arkaa horta soomaaliya waa wadan somalilan waa wadan in dee dhalinyarta iyo bulshada isku socoto way wanaagsan tahay laakiin in siyaasadii la kala saaro ay wanaagsan
muxuu faa'iido leeyay baad is leedahay dhalinyarta somalilan iyo dhalinyarta soomaaliya haddii ay isku tagaan ama isdhex galaan waxay horta faa'iidooyin badan bay leedahay in dadka ay isbartaan oo bulshadii soomaaliyeed la mideeyo ummaddu inay mid hataa horta marka horeba waajiba oo wixii qaybinayana maxkamad la soo taago ayaa marka hore waa saxa wax alaaliya wixii qaybinayana in laga ilaaliyo oo tafaraaruq umadeed ma wanaagsana markii horeba mid baynu hayn sidayn markii hore midib u hayn in loo hadamkana saxa iyadoo siyaasadii haddana ay kala mid tahay haddana dadkii inay walaal ahaadeen ayaa sax magacaygawaana gibi cabdilaahi yuusuf sidoo aragtaa qodobka isdhexgalka bulshada somalilan iyo soomaaliya wallahi horta qodobkaas waa qodob aada u muhiima wayna fiicantahay horta inay dhallinyartu isdhex galaan oo labada dhinacba laisku tallaabo dee haddii arrintaasi kole ayna wax dhibaato a keenin dee sidee dadku dadku dee horto marka hore wasaaradda ciyaaro ciyaartooyga tallaabo kole iyagaa ganaaxi jiray dalkana kumuu soo noqon doonin dee ciyaartooyga haddee baxi jiray awal hore la diidi jiray dee maantana inay go-aankooda nagu socotiiyaan idhahdaan waad tegaysaan dee marka hore annagaa rabnay inaan tagno dee waana la celinay imka markii dee aan go-aan ka qaanay inaanaan teginna dee na la dhahdo taga dee waa go-aan aan kasoo horjeysano go-aankaas laakiin haddii la fasaxay oo laysku fasaxay in labadii dhinac isku socdaan ciyaartooyadu isdhex galaan iyo dhallinyaradu maxaa diiday inaad tagtaan imika wallaahi horta waxyaabo badan baa diidayaa oo dee waxay noqonaysaa horta way fiicanta in lasdhex galaa oo labada dhinac la midoobaa laakiin dee kolley maadaama laba kala dan lahay dee waxaa noo fiican in xuduudeeda noo kala xidhnaata sagal mustafa xasan nuur v o e hargeysa